laakiin waxa ayaan daraa maalin aan maalintaan ahayn oon habboonayn in dadka qaarkood si aan habboonayn ay u tegeen mina taa ayada oo culamo horkacdan ee qaladaad kollayba ay noqon doonto mid lagala xisaabtami doono shirkadaha noocaan lala xisaabtami doono maya maadaama aad arkaysaan gaarigaan hadda noociisa arkaysa iyagana loogu qidmaynayo looguna talagalay in mataqaanaa wanaaggaas iyo wakhtigiisaba ku dhaqaaqo in dad suuq jooga ay iska raacaan xujayada qaarkood waana ayaan daro taa taagan waxaan leenahay aan uguna digaynaa inta badan inaysan noocaan oo kale hadda u dhicin waxaan leenahay shirkadahan shalay qaldamay afarta ah waa noo xisaabsan yihiin waana la xisaabtami doonaa haddii aan lidmo insha allahu tacaala waa wax gardarra ah waa wax aanan ku habboonayn xaajiga in mataqaanaa dulmi loogu geysto xaaji maskiin oo socdo loo baahnaa saacaddan gaariga inuu raaco meeshaas oo raashiin oolin biyaan oolin haddee orod iyo buuxin iyo isgarab carar taasna waxay taha dhaawaca markastaba dhacaysa in mataqaanaa foodadaas ay timaado oo aanan kolley habboonayn in xujaydii oo aanan meesha gaarinba in la sii galo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kolleyba waa arkaysaan in bilow fiican ay tahay